الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد walaalayaal waxaana farxad gelinaya in aan ina soo gudbino darsigan qayimka ah laakiin annagana looma ogola allah inuu ku dhaarano mooyuu cid kaleetana looma ogola qofku inuu ku dhaarto waxaan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala waa mamnuuc waana la ka reebay waana loo diiday marka waxaa la rabaa man kaana xaalifan falyaxlif billaah qofka inuu dhaarto doonayahay allah ha ku dhaarto oo uu soo jeediyey fadiilat sheekh cabdulqaadir cukaasha waxaana uu kaga hadlayaa waqafaat maca suurati alcasr بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر hay ahayd marka shayga loogu dhaartay jawaab qasamka waxa la yidhahda bal casri baan ku dhaaranaya maxaan ugu dhaaranaya ina alinsaana lafii khusri bani aadamku khasaaro ayuu ku jiraa khusraana ku sugan yahay khasaaro ayuu ku dhex sugan yahay adduunkiisa khasaaruu ku jiraa intuu nool yahay khasa- khusraan kama baxayo aakhare markuu tagana khasaaro ayuu ku jiraa oo waxa weeyaan qabriga oo lagu cadaabo oo dhibaato iyo su-aal adag ay kula kulmo xashriga iyo mawqifka qiyaamo markii lasoo istaago oo dhibaato iyo sugo iyo qurax kuley iyo dibiskiisa liqo iyo wax lamida uu la yimaado uu la kulmo kadib xisaab culus ou la kulmo yani maaragtay siraadka uu ku rafaado gudgudiisa iyo fir badan uu la kulmo waa fiiran naar cadaab ilaahaya subxaana wa tacaala oo insaanku uusan u adkaysan karin inuu la kulmo wuxuu dhinaxgelinayaa macnaha ku jira suurat alcasr waxaa kaloo la odhan karaa qalin qaadasho ama qalin dil qaadasho yani macaanida suurat alcasr ku jira aadamkoo dhan khasaara ku jiraa buu ilaah yiri markaasa waxaa laga soo reebay ila aladiina aamanuu wacamilu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr afar tilmaamood dadka iska leh oo laga helo ayaa khasaarada ka badbaaday qofka afar tilmaamo laga helaa afartaa calaamo mid kamida qofkii laga helo wuu badbaadayo cadaabka yani khasaaradaas adduunka iyo midda aakharo waa uu ka badbaaday kan koowaad waxa weeye aliimaan kan labaad waxa weeye alcamal asaalix kan saddexaad waxa weeye atawaasi bilxaqi kan afraad waxa weeyaan atawaasi bisabri afartaas dadka laga helaayo khasaarada way ka badbaadeen ilaahay wuu ka reebay subxaana wa tacaala oo adduunka waxay ku noolaanayaan iyadoo dad hagaagsan degan rabbigooda ku xiran saacadooda cibaadadooda samaysanayo markay adduunka ka tegayaan ayagoo loo dembi dhaafay oo alla agtiisa aynu wax dembiya ka lahayn ayay tegayaan qabriga markay tagaana naxariis iyo raxmad iyo su-aalla kusan iyo maarata su-aal iska cardiya ayay la kulmayaan rawdatu min riyaad aljanna ayuu u noqonaya qabrigoodii god godadka jannada ka mid ah beer beeraha jannada ka mid ayaa rabbi iga dhigi uma aakhare markay tagaan yani ma xasriga markii la tago dulmiga ilaahay subxaana wa tacaala cabsigiisa dadka la hareynayo inay ka mid noqdaan baa la arkaa cadaab salaadka ilaahay baa u fududaynayo jannada ilaahay bay gelayaan cadaabkana ilahay waa ka badbaadinaya marka dadkaas afartaas tilmaamood laga helo ayaa khasaarada ka badbaaday sidaa darteed afartaa khasaaro afartaas yani waxaan ujeedaa qodob qof walba kulligii qalin cas isaan qaadano bal nafteena dib aan ugu noqono afartaa qodob ma haysanaa oo qof walba ma la timaadaa wallahi waa darsi aad iyo aad qayim u ah waxaan walaalahana noogu naseexaynayaa in ay dhegaystaan oo ay ka faa'iidaystaan sida wanaagsan ee fadiilatu shaykh cabdulqaadir cukaasha jazaahu allahu khayran uu noogu dhigaangeliyey oo noogu soo gudbiyey fahamka iyo macaanida ku jirta suurat alcasr sidaasi oo dhegeysi wacan بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الذي خلقكم من نفس ورفع يأمين به ولا رحام إن الله حفيظا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة هادية السلام هادية بك لو ما أنزل الله حجة على الخلق إلا هذه السورة ورد آدي بكي ما بغلنا أي تحي ولذلك وحى لي صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام markii ay isku yimaadaan ay rabaan inay kala tagaan suurat alcasri ayay akrisan jireen ayaa la yidhaahdaa maxaa yeele waa dardaaran suuraddaas yani insha allahu tacaala kelimadeyna maanta aan ka dhiganaynaa biidn illahi tacaala suurat alcasri allah subxaanahu watacaala wuxuu ku bilaabay taara uu dhaaranayo makhluuqiisa qayb kamidana uu ku dhaaranayo wuxuu yidhi allah subxaana watacaala walcasri buyi waxaan ku dhaaranayaa casriga casri maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa dahriga zamankaa la yidhahdaa zamankaan ku dhaaranaya zamanka ayaan ku dhaaranaya waxaa kaloo la yidhaahdaa casarka salaada casar lafteeda waa la yidhaahdaa waxaa kaley culammadu ku fasiraan waktiga casarka waktiga casarka oo maaragtay duhurka laga baxo ilaa guruubi shams ilaa qoraxda ay ka dhacdo laga gaaro casar casarka waa la yidhaahdaa marka casrigaas baan ku dhaaranaya ninkoo doonaba ha noqdo waxaan taasaan ku dhaaranayo ina alinsaana lafii khusri bani aadamka oo insaanka loo yaqaano khasaaro ayuu ku sugan yahay dhinac walba ayuu khasaaro kaga sugan yahay halkaas waxaan ka garanaynaa allah subxaana watacaala wax alla wuxuu doono oo makhluuqaadkiisa ka mid a inuu ku dhaaran karo alla wuxuu makhluuqaadkiisa ka mid a wuu ku dhaaranaya wayna u banaantahay inuu ku dhaarto wax walbuu ku dhaartaa ilaahay subxaana watacaala makhluuqa sida isaga sawrabuuna ugu maamulaa laakiin annagana looma ogola allah inaan ku dhaarano mooye cid kaleetana looma ogola qofku inuu ku dhaarto waxaan ilaahay ahayn subxaana watacaala waa mamnuuc waana la ka reebay waana loo diiday marka waxaa la rabaa man kaana xaalifan falyaxlif billaah qofka inuu dhaarto doonayaan allah ha ku dhaarto qofkii raba inuu dhaarto ilaahay ha ku dhaarto yuusan cid kale ku dhaaranayn يعني maaragtay dadku waxyaalo badan bay ku dhaartaan yani ma ilaahay cilaan ahayn bay ku dhaartaan nusuusta qaar waxay gaarsiinaysaa qofka ilaahay cilaan ahayn ku dhaarto inuu shirka ku jiro oo allah wax la wadaajiyey maxaa yeele dhaarta ilahay baa iskale subxaana watacaala marka haddaad dhaaranayso sida soomaalidu qodda iyo xerada ay yidhaahdaan oo kaleeto iyo odayaasha yidhaahdaan dhaartaas waa xaaraan wey qaar maaragtay masaariboo kaleeto iyo nebigay ku dhaartay walnebigay leeyihiin nebigan ku dhaaran waa mamnuuc wey waa xaaraan wey marka cid alla ciddii ilaahay cidaan ahayn ku dhaarato waxa weeye shirkigaasay gelaysaa marka waxaa la rabaa allah keliya in lagu dhaarto ama allah subxaana watacaala waxaa u banaan cid walba kulligii makhluuqaadkiisa isagu abuurta u kamida suu ku dhaaran karaa naftiisuu ku dhaartaa nebiguu ku dhaaranayaa xayaatada rasuulka ku dhaartaa lacamruka inahum lafii sakratin yacmahuun qur-aanka ku arkaysaa yani wax walba wax makhluuqaadkaasaa lagu dhaaranaya meel kasta marka zamankaasuu rabbi ku dhaartay maxay ahayd marka shayga loogu dhaartay waaba qasalka waxa la yidhaha wal casri baan ku dhaaranaya maxaan ugu dhaaranay ina alinsaana lafii khusri bani aadamku khasaaro ayay ku jiraa khusraana ku sugan yahay khasaaro ayuu ku dhex sugan yahay adduunkiisa khasaaro ku jiraa intuu nooliyo khusraan kama baxayo aakhare markuu tagana khasaaro ayuu ku jiraa oo waxa weeyaan qabriga oo lagu cadaabo oo dhibaato iyo su-aal adag ay kula kulmo xashriga iyo mawqifka qiyaamo markii la soo istaago oo dhibaato iyo sido iyo qorax kuleyl iyo dhibidkiisa liqo iyo wax lamida uu la yimaado uu la kulmo kadib kitaab culus uu la kulmo yani maaragtay firaarka uu ku rafaado gudbidiisa iyo dhib badan uu la kulmo waa kiiran naar cadaab ilaahaya subxaana watacaala oo insaanku uusan u adkeysan karin inuu la kulmo marka bani aadamkoo dhan kasaara ku jiraa buu ilaahay yiri markaasa waxaa laga soo reebay إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أثر المامو جدك إسكالة اللي جاء له هي خسارة كده الداجي قفت أثر المامو اللي جاء له أثر صح على ممتك ملا قفت اللي جاء له مو بالدارية على يعني خسارة الدنكة يرد آخرة وأوكب الداري الكولاد حوالي الإيمان اللباد حوالي العمل الصالح وصدحات وحوية التواصي بالحق كم أفراد وحوية التواصي بالصبر أكثر كذبت اللي جهلا خسارة وكذب ذلك إلهي يكرر سبحانه وتعالى وأدونك وحيكون ولا نيم يدو دد حاجاتكم دجن ربي دول كحرا ساعدوا بعبادة وبسملتانية مركي أدونك تتبين أيضا لو الدم دافي oo alla agtiisa aynu wax dembiya ka lahayn ayuu tegayaan qabriga markay tagaana naxariis iyo raxmad iyo su-aal latifan iyo maarata su-aal istaxarbiya ayay la kulmayaan rawdatu min riyaad aljanna ayuu u noqonaya qabrigoodii god godadka jannada ka mid ah beer beeraha jannada ka mid ayaa rabbi uga dhigi uma aakhare markay tagaan yani ma xashriga markii la tago dilliga ilaahay subxaana watacaala cabsigiisa dadka la haraynayo inay kamid noqdaan baa la arkaa cadaab salaad ilaahay baa u fududaynayo jannada ilaahay bay gelayaan cadaabkana ilahay waa ka badbaadinaya marka dadkaas afartaas imaamood laga helo ayaa khasaarada ka badbaaday sidaa darteed afartaa khasaaro afartaas yani waxaan ujeedaa qodob qof walba kulligii qalin cashitaan qaadano bal nafteena dib aan ugu noqono afartaa qodob ma haysanaa oo qof walba ma la timaadaa mise waxbaa kaa maqan ama mada haysidba haddii aad haddii aadan haynin bal raadi sidaad ku helideed afartaas haddii wax kaa maqan yihiin wixii kaa dhiman dhamaystiro wixii kaa dhiman dhamaystiro ina aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey mooye kuwaas khasaaro kuma jiraan way ka baxsadeen way ka fakadeen khasaaradii aliimaana looga baxsadaa iimaanka waa see maxaa la yidhaha aliimaan ملك جبريل بقى نبي محمد ويجري عليه الصلاة والسلام يقول له أخبرني عن الإيمان نبي محمد إيمان كوحل إلى هذا إيدورا فقال يقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره نحرق شيء لما وش هذه وثق أنا وأركان الإيمان اللي هذا inuu qofka rabbigiisa rumeeyo sifaadka ilaahay subxaana watacaala uu lahaa uu u sugo asmaadiisa uu sugo cibaadadii rabbi lahaa uu lahaa allah subxaana watacaala khalqigiisa uu kala goonin noqday uu rabbi u daayo yaa laga raba iimaanku waa kaawe aliimaanu billah marka lagu leeyahay ilaah ayaa la rumeeyey ilaah waa ku rumeeyey keliya inaad tidhaahda maaha waa inaad rabbi subxaana watacaala cibaadada u furto keligii inaad caabudo sida aada wejiga dhulka ugu dhigayso oo meeshaadii sarraysay aada kor marinayso meeshaadii yani aad hoos marinayso meeshaadii furtiisan aada kor marinayso wejiga aada rabbigaaga dhulka ugu dhigayso waxay tusanaysa inaad addoon tahay daciifa allah u baahan sidaas oo kale inaad cibaadadiisa cid kale aadan ula wadaajinin baryada baryada dadka cibaadada badanaa uma haystaan khaasatan soomaalida in badan oo kamid ah baryada inay cibaado tahay ma haystaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu ku yihi adducaau huwa alcibaadatu waa taqaani huwa alcibaada baryadu waa cibaado waa ogtiyi sacbadood foorsato waa inaad baahantahay aada weydiso oo macbuudkaada khaaliqaaga aada u baahan tahay waa cibaado weeyaan waa cibaado wey waa cibaadada dhabka ah waa iyada wey baryada wey marka inaad cidan ilaahay ahayn dib markuu kugu dhaco aad u kaysataa waa xaaraan wey allah baa dhibaato markay kugu dhacdan oo kale ya allah ilaahay lagu baryo asmaadiisa iyo sifaadkiisa soo ma walilaahi alasmaa alxusnaa muxuu rabbi yiri fadcuuhu biha soo ma ahayn ilaahay baa asmaa alxusnaa iska leh magacyada wan wanaagsan rabbi baa iska leh rabbi ku barya ilaahay ku tuuga marka rabbigaaga inaad ku tuugtaa rabaa ya allah ya raxmaanu ya raxiimu ya meliku ya quduus ya salaamu ya mu'min ilaahay sacbada u horto dhibkaaga ku haya u sheego laakiin maanta inta ka leexano dad culamo sheeganayo baa intay ka leexiyaan waxay kuleeyihiin waxa weeye halkaasna waa la mari karaa kii sabal baa la baryahayaa hala baryo ilaahay toos looma looma aadi kare waa inaad kii sabal soo martaa waa shirki wey waa wadaajin ilaahay cibaadadiisii iyo baryadii oolaa khalqigiisa lala wadaajiyo kii sabal haddii uu wax ii tari karo oo caafimaad siin karo oo awlaad siin karo oo xoolo uu siin karo intaba isagaa samaysan lahay naftiisa celin lahaa waa dhintay xoolihiisii baa la dhaxlay dumarkiisii baa la dumaalay wamaa ilaa dalika tiri sooma jeedi marka qof isagaba maskiina hoosale bani aadan ahaaye rabbi u abuuray asagaba nool aanan waxba ii heli karaynin ii awoodi karaynin fakayfa adcuuhu idaa maat say aniga u barayno hadduu dhinto waaba dhintayba waxa waaye qabriguu galay carradu ka hoos maray asagaa kaalmo u baahan hadduu muslim ahaa in loo duceeyo layidhah ilah ugu kaalmee ilah ilaahay loo baryo ayaa la rabaa sida kaalmo u baahan oo in ilaahay loo baryo u baahan marka sidaa darteed aliimaanu billaahi ducada ayaa ka mid a tawakulkaa ka mid a ilaahay la tala saarto rajada ilaahay la rajeeya ka mid a yacni maaragtay dabxiga oo xoolaha la gowracabaa ka mid a ilaahay subxaana watacaala bashaa loo gowraco bakala looma gowraco nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu lacnaday cidda ilaahay cidaan ahayn wax u gowracdo xadiidka imaamu muslim raximahullah wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam lacana allahu man dabaxa ligayri illahi cali bn abi taalibna nabiga uu ka warinaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay naxariistiisa ha ka dheereeyo cidda ilaahay cidaan ahayn wax u gowracdo marka gowraca ilaah baa iska leh ilaahay baa loo gowraca waa dadkaysa dadka iyaga wax daran bay u gowracaan ama qabri baa loo gowracaa xoolaha loo qalaa ama jinni baa loo qalaayo weliba dumarku ay u badan yihiino nimankooda ku khasbaan la yidhahdaan boorano baha la yidhahdaan qabaayo iyo maaragtay mingis xoolahaasaa laii soo diray kaale qal maaragtay raggooda ay ku khasbaan iyo wax lamida ku sameeyaan waxa waaye tacwaday la aadaan marka waxaas oo dhan xaaraam ilaahay baan ka magangelayna subxaana watacaala waa shirki waaye qofka waa malcuun qofka qalo nabigeena lacnaday calayhi salaatu wasalaam lacana allahu man dabaxa ligayr illah bal ilaahay maaragtay allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay suurat alkawtar waad aragtay inaa actaynaaka alkawtara muxuu rabbi yidhi fasalli lirabbika wanxar ay wanxar lirabbika wa rabbigaada u gowrac cid kale looma gowracayo marka dabsiga waxaa la yidhaha gowraca ilaahay baa iskale cid kale looma gowraco sida ilaahay baryada u leeyahay sujuudda iyo salaada uu leeyahay soonka ugu leeyahay zakada isaga dartii loo bixinayo sidoo kaleetaba waxaa la rabaa baryada iyo maaragtay kala saarashada iyo gowraca iyo maaragtay wax kasta kulligii khawfka iyo cabsida iyo rajada waxaasoo dhan ba iyadaana laga rabaa inaan ilahi u doono subxaana watacaala aliimaanu billah markaasaan la imaanaynaa iimaanka kaamilkaan laga sheeganayo iimaanka ee nabigu noo tacaariifiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ilaahay subxaana watacaala asmaacdiisa iyo sifaadkiisa siduu rabbi iskugu sheegay magacyaduu sheegtay iyo tilmaamta uu sheegtay inaan u dayno oon waxba lagu kordhinin waxba lagu ziyaadinin la taxriifinin macnaheeda la doorinin la inkirin saasoo kale baa inaan khalqiga loo ekeysiinin sifaadka ilaahay subxaana watacaala inaad sigsid baa lagaa rabaa ilaahay subxaana watacaala hadduu sheegto wajibuu ilaahay sheegto subxaana watacaala wajibuu sheegto wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam samahayn wajhu rabbika yani haddaan rahno daatu rabbika haddaan rahno sax miya maya ilaahay wejibuu sheegtay wejhiga ilaahay uu sheegtay waa miduu isagu garanayo xaqiiqadii ilaahay ba xaqiiqada kayfiyada wejiga uu leeyahay allah baa garanaya laakiin wejigeenoo kale maaha allah wuu naga duwan yahay wejigeenoo kale ma laha weji u xunsana isaga uu garanayo cid kaloo taqaana aynan jirin buu rabbi leeyahay subxana watacaala ma bedelayne saasaan u doonayna wayabqaa wejhu rabbika duljalaali allah gacmuu sheegtay bal yadaahu mabsuudataani buu ilaahay leeyahay gacmaha kuweenoo kale maaha adiga ha ka waraysanin maskaxdaada iyo gelin ilaahay labadeeda gacmood oo kale uu leeyahay haddaad tiraada waa ku gaaloobaysaa waa gaalnimo wey ha dhigin laakiin ha inkirinoo ha dhigin gacmana ma lehe gacmihiisu haddaad idhahdo ilaahay gacmo u sugo kuwii bani aadamka oo kale la mid noqonayn ha dhigin oo markaa sida ay ashaacirada iyo masurijiyada iyo wax laga soo u bedelaan ha u bedelin oo ha odhanin ilaahay laba qudro uu leeyahay laba nic- laba nicmo uu leeyahay ha dhigin oo weerti ha ku fasirin laakiin maxaa tidhaahdaa allah laba gacmood buu leeyahay isagaa sheegtay laakiin gacmahaasi ma naqaano kuweenoo kalena maaha waa miduu isaga garanaayo weynkiisa iyo cadamadiisa u cuntamo weeyaan waa caqiida sahlan sanaha qof walba qaadan karoo fudud sifaadka ilaahay asmaa'diisana sidaas in loo sugo waxaa ka mida ilaahay subxaana watacaala inuu yahay fawqa carshigii carshigiisuu ka sarreeya carshiguu ka sarreeya marka la yidhaahdo macnaheedu waxa waaye carshiga xageebuu ku yaalla ma dhulka ka hooseeya maya carshiga samaawaadka toddobada sama kusii koreeya allah isagoo fawqa carshigii ah ayuu khalqigiisa maamulaa marka iimaankaanu ku dhex jirnay waxaa ka mid ahaa baan idhi allah rumayntiisa sifaadkiisa iyo asmaa'da uu leeyahay oo ilaah allah subxaana watacaala loo sugo sida ay nusuustu sheegtayna loogu sugo qur-aanka siduu sheegay sunnada nebigana ay sheegtay calayhi salaatu wasalaam inaan sifaadka ilaahay u sugno waxa weeye waa waxa qofka muslimka uu ku badbaadaya iimaankiisana uu kaamil ku noqonayo inaadan ta'wiil u samaynin oodan macnihiisa macno kale oonan munaasib lahayn aadan ku wareejin inaadan taxriif samaynin oodan xarifina macnaha aadan doorinin inaadan kasbiin samaynin oodan khalqigiisa u ekaysiinin inaadan ayaga dhanba inkirin oodan diidin oo maba jira aadan odhan oo tacsiir loo yaqaano inaadan samaynin marka markii sifaadka ilaahay aad sugto asmaa'diisa aad sugto cibaadadiisiina aada sugto iimaankii waad la timid oo qofkaas ilaahay subxaana watacaala waa uu rumeeyey subxaana watacaala waa la odhanaya marka arrimahaas inaan iska ilaalino wax alla wixii tawxiidkaada iyo caqiidadaada garaafo gaarsiinaayo oo dhaawacayo waa inaan iska wada ilaalino kulligii waa inaan iska ilaalino qofka hadduu dhib ku dhaco hadda dadankan waxaa basaad ogtihiin khaasatan dumarkaba ha u bateen in rag ay guryo u furteen oo la yidhaahdo qofkii jirritada annagaa daweynayay oo markaa loo sheegayo la heblo waa sixran tahay sixir baa ku hayo ama il baa ku hayso ama jinni baa ku hayo waxaas loo sheego yani dumarkaan u badan xaqiiqat alamri waa saas wey dumarkaa meelaha tago oo lacagta laga urursadaayo waxaa la rabaa markuu dhulku kugu dhaco isu waa xaq wey waa shay jiro wey jinnigu qofku waa ku dhici karaa waa shay jiro wey yani maaragtay sixirku wuu jiraa inta badanna ma inkirayo laakiin dariiqada lagu cilaajiyo waa sidee waxaa la rabaa inaad ilaahay subxaana watacaala rabbigii ku abuurtay ood addoonka u ahay oo imtixaankan adiga kugu imtixaanay inaad dhulka isku dhigto oo habeenkii soo kacdo oo ilaahayo iga fuji tiraada rabbiga bishaanahay iga qaad aakhiraad adiga rabbigaada ka uma degan karti dantaada inaad dantaada ilaahay u sheegato sacabada u horsato waktiga uu ilaahay leeyahay inta sama- samada adduunyada u soo dego yaa i baryoon ajiiba yaa wax iweydiistoon siiya yaa i magan galoon badbaadiya markuu rabbi leeyahay subxaana wa tacala intaad soo kacdo inaad rabbigaaga subxaana wa tacaala dhibaatadaada u sheegato markaasna adiga naftaada horta qur'aankaada iyo diintaada aad ku tufto macwadataynka meesha waxaa lagugu akrinaya waxaa laga yaabaa inay tahay qur'aan macwadataynka lagugu akrinaya isku akri adiga ayatul kursiga adiga isku akri suurat alfaatixa adiga isku akri haddii aad maaragtay zoog leedahay ninkaada ha kugu akriyo haddii maaragtay walaalaha ay joogaan iyo carruur aad leedahay dadkaaga maxaarimtaada ha kugu akriyeen intaad in ajnabiga u tegayso oo baraadinayso adiga naftaada iyo maxaarimtaada naftaada ka bilow uma maxaarimtaada ha kugu akriyo waa ariiqo wanaagsan oo qofka ku badbaadiyo laakiin marka qofku madax xanuunada ama waswaas iga warkaba hadduu inta ordo xerada ninku furto uu tago waxa waaye waswaas badan iyo shayaaiin iyo jirniye badan iyo wax badan oo la kulmi karin inuu kasoo qaada baa laga arkaa waswaas badan oo weligii ka bixin oo inuu la kulmo ayaa la arkaa weyaan marka ariiqada lagu cilaajinayo waa inaad yani inaad samaysid tabaruc ila allahi subxaana wa tacaala ila allah inaad u tadarrucdo oo rabbigaada isku diibto oo dhibaatadaada u sheegato dadka ahalkaagi iyo maxaarimtaadii iyo maxa- dadkaagiina aad maaragtay diinta ay kugu akriyaan adiga aad isku akriso ilaahay subxaana watacala wuxuu kaalmeynaya waa lis imtixaana adduunka imtixaanaadkay ka mid tahay sabir bay u baahan tahay nalaga rabaa uma tariiqii mashruuca ahayd inaan u marno marka waxaa la rabaa marka ugu horeyso caqiidadeenna inay hagaagto qofka haddii caqiidadiisa adduunka isagoo jooga ay u hagaagto oon aakhare shirki la tegin asagoo jawaababka ku wataahay shirka uunan tegin axadkaas haddii xataa macaashi ay ka dhacdo rajow leeyahay hadduu rabbi subxaana watacaala labay mid tahay markuu qiyaamo tago inuu ilaahay macsadiisii u cafiyo oo u dhaafo xisyaanka uu soo galay inuusan rabbi u cafinin in la naaro hadduu naarta galana ku waari maayo naarta kuma ma kuma waaro man kaana fii qalbihi misqaalu darbatin min iimaanin qofka qalbigiisa yani shaykan ugu yar oo iimaan ah uu qalbigiisa ku jiraayo naarta ilaahay laguma waariyo waa laga soo saaraa wey marka waxaa la rabaa qof walbo qalin cas intaan qaadano aan dib u eegno horta iimaankeena iyo tawxiidkeena see yahay inaan dib isku isku fiirino baa la rabaa qalinka cas waxbaa lagu saxaa soo maaha qalinka guduudan waxbaa lagu saxaa aan saxno bal iimaankeena wax- maaragtay ma kaamil baa ma naqsi baa ku jiro ma daldaloolow leeyahay ma nukta sawdaabaa ku taallo aan fiirfiirino dib aan ugu noqono inta fursadda aan haysanana oo naftu nagu jirto aan dib u taxiixino maxaa yeelay iimaanku waa ra'sul maalka qofka uu leeyahay wey ra'sumaal waxaa la yidhahdaa xoolaha markaad hantida adiga aad haysato aada ribix ku raadinayso oo kugu ku shaqaysanayso oo faa'iido ka doonayso waa ra'sumaal la yidhahdaa oo haddii ra'sumaalkaas uu kaa dhamaado khasaaro aad ku- ku ku sugan tahay kaasaa la yidhahdaa marka ra'sumaalkeennii weeye iimaanka iyo tawxiidka iyo caqiidada inaan marka ugu horeyso caqiidadeena iyo iimaankeena aanu tasxiixino qodobkaas waxa weeye iimaanka wey iimaankaas markaad la timaado waxaa la rabaa alcamal asaalix ila ilaahay muxuu yihi ila aladiina aamanuu wa camilu asaalixaati suurat alcasri sama dhigin camal saalixa lagu xejiyey camalka saalixa culamada laba shardi bay u dhigaan laba shardi in badanna waad qaadateen labada shardi waxa weeye kan koowaad oo camalka saalixa uu leeyahay waxa weeye ikhlaas ilaahay darsi ina camalka u samayso ha lagaa sheega iyo yani maarata bedel iyo heblo waa dad wan wanaagsan oo cibaadaysta iyo ee dad sida weeye saasuu sadaqo badan yahay iyo ee in aada u samaysa maaha waa inaad u samayso ilaahay daraadi waxaad qabanayso camalkaaga ikhlaas in laga helaa la rabo uma in mutaabaca laga helo ikhlaas oo ilaahay dartii aad u samaysa waxaan qabanaysa salaadaa tukanaysa ilaahay dartiibaad u tukan waad soomi ilaahay dartiibaad u soomi sadaqaad la baxaysaa ilaahay dartiibaad ula bixi run baad sheegaysaa ilaahay dartiibaad runta u sheegi beentaad ka haraysa ilaahay dartiibaad uga hari macaasidaad ka haraysaa ilaahay daraadii baad uga haraysaa soo ma jeedin wax alla wixii khayr ilahay dartii baad u samayn wax alla wixii sharna ilahay dartii baad uga hadhin camalkaas marka ikhlaaskaas laga helo waa cunsur ama qodob aad iyo aad muhiim u ah ayaa laga helay camalka laba shardiga labaad ee qodobka labaad ee la doonayaan waxa weeye waa in mutaabaca laga helo mutaabaca waxaa la yidhaahdaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in lagu raaco shaygan la samaynayaah daliil diinta ma ku leeyahay waa inaad tidhaahda iska samee maa mutaabaca lagaa rabaa nebigii ma sameeye calayhi salaatu wasalaam afkiisa ma lagu sameeye ma amrayo hala sameeye ma yiri afkiisa isa lagu sameeye raalli ma ka noqday sidaasoo kale baa lagaa rabaa amaad inaad ogaato yani waxaa la yidhahdaa sunnada nebiga imaa inay qawliya tahay oo wuxuu nebigu amray oo ku hadlay ay tahay wa imaa inay ficliya tahay oo nebigu u sameeye calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku sameeye ay tahay wa imaa inay taqriiriya tahay la yidhahdaa afkiisa isa lagu sameeyey oo raalli ka noqday buusan ku inkirin markaa sunnadii sidaasoo kale ah qof inuu ku dhaqmo baa la rabaa inaad ku dhaqanto ayaa lagaa rabaa oo aad maaragtay camalkaagii aad mutaabaco ku samayso sidaad waxaan aan samaynayahay ma sugnaatay diinteeda ma ku sugan tahay rasuulka ma ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ma sameeyey saxaabadii ma ka soo guuriyeeno ma ku dhaqmeen saxaabada waa ardaydii rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabta taabiciintii oo ardadooda ahayd saxaabada taabiciinta arday lahayd ardadooda taabiciina la yidhaha waa kuwii raacay iyaguna ma ma lahaayeen ma sameeyeen shaygan waa inaad tidhaahdo marka taabicu taabiciin ayaguna ma sameeyeen waa in dib laysku fiiriyo la yidhaha camalkaasi salafkeenu salafu saalixa la yidhahdaa ridwaan ullahi calayh salafu saalix waxaa la yidhahdaa saxaabada qarnigoodii qarnigii taabiciinta qarnigii asbaacu taabiciin ay joogeen dadkaas waa qarni quruuntaas oo nabigeenna khayriye ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka dadka ugu khayrka badan inuu ku tilmaamay oo rasuulku yihi khayru nnaasi qarni yani saasuu yidhi yani dadka kuwa ugu khayrka badan waa aniga zamankaa noolahay dadka nool waa isagii asxaabtiisii wey uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigay kuwa kusii xigaba marka dadkaas alquruun almufadala la yidhaahdaa waa dadka ilaahay qur-aanka uu ku ammaanay allah baa ammaanay oo yidhi waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canhu fiiri dadka islaamku u soo hormaray oo dadka ugu horreeyey iimaanka oo ka kooban alansaaru almuhaajiruuna waalansaar muhaajiriinta waa kuwii nabi maxamed la soo jirooday calayhi salaatu wasalaam maka ka soo raacay madiine la yimid ansaartana waa dadkii madiine loogu yimid oo u gargaaray rasuulka iyo muhaajiriinta u gargaaray oo diinta u khidmeeyey u shaqeeyey dadkaas weeyaan iyo waladiina tabacuuhum biixsaanin dadka wanaagga ku raacay wanaag bay ku raacday kuwaas allah wuxuu yidhi radia allaahu canhum waraduu canhu ilaahay baa ka raadi noqday ayagana rabbi bay ka raadi noqdeen wanaagga uu rabbi u galay subxaana watacaala marka dadkaas ammaanay haystaan waxaa la yidhahdaa quruuntaas ma la sameeyey shaygaa ma jirin hadda waxaad arkaysaa waktigan maalmahan bishan aan ku jirno wax mawlid la yidhahdaa socdo mawlid soomaarka jidkay maraya mikrofooneed raaseen waa nebigii baa la weyneynayaa baa laleeyahay rasuulka ma sameeyi jira waxaan mawlid ma dhigin isaga ma sameeyey yani dadka ma amray in la sameeyo asxaabta nebiga nebiga markuu dhintay dalashadiisii ixtifaal ma u sameeyeen hal kitaabay ku qoran tahay lama hayo bukhaari bayna ku oolin muslim bayna ku oolin yani sunanka aysan ku oolin masaaniidda kutubta axaadiista aysan ku oolin kitaabka qur-aanka isada gaara kuma taalo marka yaa bilaabay shiica noo bilaabay shiico niman shiica la yidhaahdo ayaa noo bilaabay shiicada oo aad taqaanaan oo macruuf oo in badan diintan islaamka aanan iska lahaynba qaarkood qaarkoodna kufaar culamada ay ka dhigaan kullaadooda yani ayaa nabiga bilaabay inay yidhaahdaan waxaan u samaynayna ixtifaal mawliid iyo dabaaldegaan u samaynayna ayagoo ay uga dayanayaan kiristaanka kristianka ay uga dayanayaan oy leeyihiin nasaaradaba ciisay weynaysaa oo maaragtay xaflad u samaysaa christmas baa la yidhaahday annagana aan nabiga u samayna bay ka bilaabeen marka waa gaalo lagu dayanaayo wey dayato gaalo weeyaan meesha asaskiisa marka waxaa la rabaa inaan rahno waxaa nebiga ma sameeye saxaabadii ma sameeye hal abu yaa saxaabada nebiga ka jeclaa calayhi salaatu wasalaam rasuulka ayaa naga wada jeclaa soo maaha waxaad ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waranka ninka gaalka uu kusoo tuuro yaa isku dhigi jira nin saxaabiga isku dhigi jira soo mahayn inuu nabiga badbaado isagu dhinto ayuu waranka iyo fallaarta iyo damuunka lagu soo ganay iyo seefta loo waday iyo buskaga dhigi jiray isagu rasuulku inuu noolaado rabo isaguna oo dhintay dadkaas markuu nabigeenna dhintay xafladna uma samaynin olan uma aynan qalin uma aynan samaynin rasuulkuna ma amrin calayhi salaatu wasalaam marka diinta iyadii kanid ma aha waa waa tashabuk binnasaara waana nala ka reebay gaalo lagu daydo marka waxaa la rabaa qofka inuu caqiida saxiixa leeyahayo oo ku kala miisaami karo maxaa bidca ah maxaa sunna ah oo ku kala miisaami kara baa la rabaa marka camalkaagu waa inuu saalix markuu noqonayo mutaabacadaas waa in laga helo nebiga in lagu raaco calayhi salaatu wasalaam marka acmaashaada markaa saalixay noqonaysa ilaahay dartii markaa wax walbana u samayso nebigiiba amrayna aad maaragtay ama maaragtay sameeyeyna aad ku raacdo camalkaaga saalix buu noqonaya miisaan buuna yeelanaya laakiin haddii uusan camalkaagu mutaabaca aan laga helin ama ikhlaas aan laga helin camalkaagu ka kacwa wax kastoo kaas male wuxuu noqonayaa waladiina kafaruu birabbihim والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء عن ساسوكا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الله ثلاثة كتب معنا سبحانه وتعالى عمل هذا وحضوه بالمتابعة اللي جوا وفاصل النقض كل أعمال كفار كل الله من بخارية دنبسك بها الكلمة هذا الضرير انتسن يدماري أبو الضرير بلد الضرير كانت بتخي وكلام الله من بخارية وقال الله من بخارية بها الكلمة هذا ورور الكلمة هذا ما كفر meel ooman ama meel banaana uu joogaahi u arkayo oo biyo u malaynayo markuu socdo kaasoo kale markuu meesha tagay oon waxba ka arkaynin ayuu la mid noqonaya haddii mutaabaca laga waayo isagana nabigeena diiday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rajul riwaayada kale waxa waaye man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rajul camalka nabi maxamed uu sameeyey qofkaanan samaynin oo ku samaynin min amri diinihi aan la imanin waa rad waa mardud calaa saaxibihi waa laguu radinaya lagamana aqbalay laga aqbali maayo marka yani caawada markaa shirka kusoo jeedo bidca kusoo jeedo ilaahay bidca ku caabudayso qaylada aa qaylinayso wax ilaahay subxaana watacaala oo kaala kulminayo khayr raasihiisa lama arko waa marduud waa laguu radinaya wy bal cuquubo fara badan baa qiyaamo kaala kulmayo wy marka waxaana laga rabaa mutaabaca inaan la imanin inaan ku raacno waxaan shaygan rasuulka ma sameeyey calayhi salaatu wasalaam haa way sugnaat waa samaynaya ma samaynin rasuulka iyo asxaabadii nooma soo guurinin nabiguna ma samaynin samaynayna annagana waa ka harayna sidaasa nala ka daa marka camalkaa saalixa waa waxa khasaarada looga badbaado sida iimaankaba khasaarada looga badbaado ba camalka saalixana khasaarada adduuniya aakhiraba looga badbaada markaasuu ilaahay wuxuu yihi watawaasaw bilxaqi التواصي بالحق معناه وحوى حق القدر دارنا مسلمين حق القدر دارنا حق يا دارنا فمعناها الدعاء زي مغلان بك خير كل شيء معنى في القرآن كما كو برتو بس في القرآن كبراء حير بك هو خير كبرا نبي النسوء حديث مالك صحيح فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه بك بك هو خير كبرا واكوه مسلمين تدك أبو خير كبرا waa dadka qur-aankana barto markay bartaanna dadka baro kuwa dadka baro iyo kuwa dad ayaga barto waa kuwa weeyaan khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama marka waxaa la rabaa atawaasi bilxaqi qofka wuxuu yaqaano inuu dadka u sheego balliguu canii walow aayabuu maaragtay nabigeena yiri calayhi salaatu wasalaam iga gaarsiiya dadka xaggay xaggiisa iga gaarsiiya aayad ba allaha ka dhigay wa haddaad taqaano laakiin shardi waa inaad garanayso oodan aayaddaas macnaheeda halaynaynin inta ardaytaa horta diinta baro waa inaad barataa ku dhaqantaa markaa kabacdi la jirtaa diintuna waa dadkii yadoo tartiib lagu bartay leedahay qur-aanka u horeeyo oo qofka u barto qur-aanka markuu ka sugo oo maaragtay aayadda qur-aanka markuu soo qaato uunan jejerinayn oo isqaaninayo o sugayo markaa kabacdi culumtii kaleeto buu baranaya luqadda carabi buu baranaya sida naxwadii waxa lamidkaa axaadiista nusuusta buu soo xifdinayaa yani maaragtay wuxuu baranayaa fiqigii buu baranayaa usuulkii buu baranayaa mustalaxii buu baranaya culumta islaamka waa fadliga aan la gaari karaynin lama gaari karo qofki yidhaahda anaa culumta o dhan dhameeyey khalaas ah la heli maayo waxay u baahan tahay qof walbaba meel bay u joogtaa qof walba darajay u joogtaa laakiin in la bartaa la rabo fadli kasta qofka inuu tilmaam ku yeesha baa la rabaa markaa tawaasi bilxaq waxay ku imaanaysaa qofka markuu daaci noqonayo waxa uu dadka ugu yeerayay inuu yaqaano oo hubo maxaa yeele ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay nabigiisa isagoo la hadlaya calayhi salaatu wasalaam qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiirati waxaa tiraahdaa kan waa waddadaydii allah baan dadka ugu yeerayaa waxaan hubaan ugu yeerayaa maqlaysaan soo maaha التواصي بالحق وصوت بالجبين ان شاء الله تعالى حي لي وكذلك كتب بين دي خديقة ويسوية ما يستبيق بنويا وحاول رباء حق ضبط مركو أمير وإنه على بصيرة أمير وحو أسد يقانه وعلم أوليه إنه أمير رباء الرباء وإن العلم أوليه قد الدعيس كما نقوم كرة سيلا هذا يضبط من انشراطيين dad badan baa ka xaniifiyey oo sida masalan nimanka jamaacatu tabliiq la yidhaahdo oo kaleeto nin bay qof bay duurka ka soo qabanayaan oo saarku salaada salaadiibaa hadda la barayaa markii salaada la baraba durbadiibu waxaa leeyahay maalmaha hore waxyar sheegteen kabacdi shiikhaa taala leeyahay oo wacdiyo dadka u sheeg marka cilmiba baran maayo shiik booba noqdayba khalaas waa tegey waa tegey cilmibuuba maba rabo diyaar bu maaha in wax barto marka waxaa la rabaa bal cilmiga in la barto oo qofka weliba khaasatan dumarka waxa weeye waxaan yani dad badan oo dacwada wax badan kusoo jiraa jira gabdhaha ka mid ah oo dacwadan wax badan kusoo jiray ilaa yoomina haadana ayaga wax qaadanay waxaa laga yaabaa wiilka shalay yimid oo wadaadnimada shalay soo noqday inuu inta wax bartay durbadiiba haddana ayaga sheikh u noqdo gabdhaha wiilasha way ka tahno badan yihiin waan ognahay gabdhaha tahno badan wax badan dugsi qur-aan aysan usoo degan jirnay kuulaad aysan usoo degan jirnay gabdhuhu raggoo ka faham badan intooda badan marka waxaa la rabaa gabdhaha inay inta ka xoroodaan wiilasha iyagu iyagoo xifbaraan oo gabdho ducaad ah la helo oo dadka wax baro oo xufaad aho iyagoo taxsiib ay qur-aan ka sameeyo oo ka kaafiyo dhalinyarada wadaadadaha wax dhigayo in laga kaafiyo baa la rabaa oo idinka aad wax bartaan oo manhajkaas weliba manhaj saxaaba ridwaanullahi calayhim saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam diintoodii dadka lagu tarbiyeeyo salaf saalix ridwaan ullahi calayhim oo saxaabada taabiciinta manhajkooda dadka lagu tarbiyeeyo manhaj nadiifahoo qofka hadduu qaatay uu ku badbaadayo weeyaan marka in cilmigana inta la barto dadkana la baro lagu dhaqmo ayay u baahan tahay weeyaan marka atawaasi bilxaqi waa dacwadii inaad u istaagto oo cilmigii aa baratay oo ku camal fashay oo iimaanka ahaa eed ku camal fashay ku dhaqantay inaad inaadan la fariisan ee dadka aad gaarsiiso oo dadka aad u sheegto oo xaqu xujada ku oogto ood maaragtay khayr u sheegto ayaa lagaa rabaa weya maxaa yeelay qofka hal qof ilaahay qofka sabab uga dhigo hanuunkiisa qofkaan salaad aha oo salaada aad maanta ilaahay yani maaragtay bartay oo sidaa kusoo hanuuniyey qof fiski ku dhex jiro fisrigaa ka soo saartay ilaahay hanuuniyey qof shirki ku jiray ama bidca ku jiray ama khuraaxo ku jiray oo ilaahay uu ka soo saaro tawxiid iyo sunno qaatay haddii ilaahay sabab kaaga dhigo adduunka wax loogu jacayl badan yaho dhan ayada kaaga fiican sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam cali bin abi aalib uu ku yiri laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumari nacam min xumari nacam yani in ilaahay hal qof oo adiga kugu soo hanuuniyo sababtaada ama gaal ou ahaa kugu soo islaamiyo ama khuraafi iyo bidca aad ka soo celiso ama fiska aad ka soo celiso iyo macaasi waxay kaaga khayr badan tahay xoolaha kuwooda gudguduudan yani geelay wax lamidka dadka carabta aada u jeclaayeen marka xumar nacam taasaa loo jeedaa yani geelaas oo dadku reebaadiyaha aada u jeclaayeen waa kaaga khayr badan yahay buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la rabaa jiiraankaagii inaad maarata khayrka u sheegtid dadka ahalkaagii aqribadaada khayrka u sheegtid wanaaga aada ugu yeerto nadaafada iyo islaamnimada iyo xijaabka aada ugu yeerto khayrkaas maaragtay caqiidadiisa qofka maaragtay la taxriiriyo aad yani maaragtay saafin oo ka dhigto aada ugu yeerto waa qofka wuxuu ku badbaadayo adduunkiisa iyo aakhiradiisa buu ku badbaadayo marka atawaasi bilxaqi ayaana la ka rabaa in aanu qofka uusan fariisanin khayrka uu bartay uu dadka u sheego watawaasow bisabr haddaba wuxuu rabbi ku khatimay qodobka afraad oo looga fakado khasaarada looga looga baxsadaahi inuu yahay atawaasi bisabr sabirkoo laku dardaarmo sabirkoo laku dardaarmo waxa weeye haddii aad tidhaahdo daaci baa noqonaya dadkan xaqa u sheegaya xaqa waa kharaariya aada u kharaariya waa dhib badan yahay waa lagu dhibaya dhibaato badan baa kaala soo kulmaysa dhibaatadaas waxay u baahan tahay sabar bay u baahan tahay hadduusa qofku ku sabrin waxaa dhici karta war maxaa la ii dhibaya aniga masalan gabadhii way xijaabatay xijaabki baa lagula diriraya waa lagula dagaalamaya dad baa ku nacaya haddaysan sabrin aynan ku sabrin oo ay tira yani isku sabrin waxaa imaanaysa inay tirahdo maxaa adiga cadaabka kugu wata dadkan maxay rabaan inaad dharka iska dhigto iska dhig shaydaan oo meeshaas ku wato oo ay ku halaagsanto marka sabirka in la kaalmaystaa la rabaa maxaa yeele ilaahi wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanu istaciinuu bisabri wasalaa bisabri baa la hormariya wastaciinuu bisabri wasalaati baa ilaahay leeyahay wuxuu ilaahay allah leeyahay fi suurati luqmaan luqmaan markuu wiilkiisa la ballamayo wuxuu yihi ya bunaya aqim salaat waamur bilmacruufi wanha cani lmunkar wasbir calaa maa asaabaka wiilkaygiiyow salaada og wiilkaygiiyow salaada og macruufka khayrka dadka fal munkarkana karay markaad adiga cibaadadaada la timaado naftaada hagaajiso salaadii aada og markaad daaci noqoto dadka khayrka u sheegto waa lagu dhigiye wasbir calaa maa asaabaka waxa ku asiibo dhibka ah ku sabir dulqaad u yeelo marka waxaa la rabaa in lagu sabro waxa dhibka ku soo gaaray haddii ay tahay caqiidadaada diin cusub baa la timid ay leeyihiin oo maaragtay dariiqada iyo suufiyada iyo waxa lamidka ah markaad tidhahdid ilaahay subxaana watacaala keliya ha baryada iskale qabri lama baryi karo jinni lama baryi karo cid la baryi karaa ma jirto allah keligiisa iskale waa bidci bay leeyihiinoo heblo waa bidcoodaale hebel waa bidcoodaa la leeyihi sabir bay u baahantay inuu qofku dulqaato wax kasta halu yidhah nabi maxamed aa la dhihi jira calayhi salaatu wasalaam waa majnuun waa nin waalan waa sixiroolo wey waa maaragtay waa gabyaa weeye waxyaalahaasoo dhan baa la dhihi jiray waa u dulqaadan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka daaciga ahoo xaqan u istaagaya yidhaahdana dariiqii rasuulka uu maraya soo maaha waxaa la rabaa haddana dulqaadka inuu la yimaado marka sabirka wuxuu noqdaa dhowr shay dhibka sida yani maaragtay dacwada iyo kugu soo gaarayo iyo masaa'ibka rabbigaaga oo kugu imtixaano oo ku sabirto daacada lafteeda sabiray u baahan tahay salaadii inaad soo kacdo biyahu qabo waa ku weysaysato salaadii oo tukato runta inaad sheegto xalaal inaad quudato xaaraanta inaad iska ilaaliso macaasida iyo shahwaadka inuu qofku iska ilaaliyo fisqiga inuu iska dhowro waa shay u baahan nafta in laga xabiso u baahan wey naftu waxay rabtaa shahwaadkaas iska rabtaa iyo macaasida iyo waxa lamidkaa iska rabtaa marka in laga qabto oo laga celiyo sabir bay u baahan waxay u baahan tahay taacada lagu sabro macaasida laga sabro balaayada lagu sabro sabir intaasuu noqdaa baa la yidhahda dalada kugu dhacdood ku sabirto hadday yani maaragtay cudur tahay haddii dhib dad kale xaggii kaaga yimid ay tahay ku sabir bay u baahan tahay daacada iyo cibaadada ku sabir bay u baahan tahay tacalumulcilmiga oo diintoo la barto sabir bay u baahan tahay manhajkaas saxiixa aho cala alkitaabi wasunnati wa fahmi salafi saalix la yidhahdo kitaabka qur-aanka lagu dhaqmo sunnada nebigoo lagu dhaqmo sayr salafu saalix oo asxaabtii nebiga iyo taabiciinta atbaacu taabiciinta say ugu dhaqmeen loogu dhaqmo sabir u baahan tahay ma ahan shay isku sahlan ma waa inuu sabir u baahan tahay wy marka arrinkaas in lagu sabro ayaa la rabaa kolka suuraddaas waa suurad runtii aada iyo aada u weyn suurat alcasri suurad macnaheeda lasoo koobi karana ma aha sida imaam shaaficba uu yiri nadaa idiin sheegay waxa weeye addoona rabbi uusan xujo kale soo dejin lahayn khalqiga san keliya usoo dejin lahaa xujo ahaan way ugu filnaan lahayd buu yiri imaam shaafic raximahullah marka suuraddaas suurat alcasri oy yani saxaabada isku dardaarmi jireen baanu isku wada dardaarmaynaa aanu ku dhaqana diinta aan ku sabarno dugsigan waxaa laga yaala hadda aad dhiganaysaan in dad badan idinka tashwiishiyaan oo la yidhahdo koox hebel baa iska leho fulaniya iska leho magaciisa iskale waxa lagu dhigaysa qur-aan maaha wax kala lagu dhigay waxa lagu dhigaya xadiidka rasuulka soo maaha cidna haka yeelin waxba haka diintaas ninkii bedelaya ilaahay caqlina waa kusiiye cilmina waa kusiiye inay kaa bedelo tablek haka qaadanin ciduu doono mahma kaan qofku doono lahan noqdo marka dadaan raalli taagan noqonayno ama qaraabanima tashwiishku ula imaanayo ama xag maaragtay dhinac kale kaa soo gelayo waxaa la rabaa ku sabir diintaada inaad barato inaad ku sabirto baa lagaa raba oo ku dhaqanto ayaa lagaa doonaya weyaan marka ani kelimadeydii intaas ayaan kusoo khatimayaa qofka khayrka inii sheegayana jazaak allahu khayran baa la yidhaahdaa waxaan leenahay dadka meeshan dhistay oo meelaha khayrka dadka lagu dhigo u sameeyo ama u waqti leer ku khayraasiiyo dadka dhigayo oo ayagu naftooda ku tabarucay oo khayrkaas inay dadka u dhigaan rabaan ilaahay ajra ka siiyo dadka u yimid meeshan inay wax bartaan oo diinta ilaahay ka bartaan ilaahay diinta ha fahamsiiyo khayrna allah siiyo waktigoodana ilaahay fi miisaan xasanaadkii ma u yeelo annagana intaan fadhino ilaahay ha noo dambi dhaafo wixii aan ku khaldan ku khaldanana ilaahay ha noo dhaafo wixii aan asiibnana ilaahay ha naga sawaabiyo هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم sheekha ilaahi subxaana watacaala kaa shardiyo innagana allah inagu anfaco ilaahayna haynaga yeelo aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana kuwa qowlka wanaagsan maqla ficilka wanaagsanna sii raaciyo ku dhaqana marka sheekhu run ahaantii wacdigii aada iyo aada buu inoogu soo koobay wacdi qiimo badan buu